barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka imanaya idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenana waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo dharxirashada
inta badan markaan dharka soo iibsano waxaan doorbidnaa gaar ahaan anigu in aan harqaan dib ugu celiyo si aan seeskii aan jeclaa oo cabirkeyga ahaa aan ka dhigto
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a idinka imanaya waxaa ka mid a jawaan muxuu ka yidhi dhibaatooyinka qoyska laakiin marka la islaayo macal habarti odaygiibay ku daraysaa wax iyaa gabaysa aabaraydin maahe aabihiin la waayi aabihiin dhimayi caynkaayo cayn waxaasay dee dabada u qabanaysaa waxa kale oo aad barnaamijkeenna dhalinyarada maanta ku maqli doontaan xubinta talo weydiin ah sugaan kala duwan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
magaalada gaalkacyo waxaa ku sugan wafdi uu horkacaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo madaxweyneyaasha maamulada puntland galmudug jubbaland iyo koonfur galbeed ee soomaaliya sidoo kale sida uu kusoo waramayo wariyaha v o e da ee magaalada gaalkacyo waxaa haatan kulan kula xarunta madaxtooyada gaalkacyo ee galmudug ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweyneyaasha galmudug iyo koonfur galbeed ee soomaaliya dhinaca kalena qaar ka mid a odayaasha iyo culimmada ayaa booqday goobihii ay iska horimaadyadu ka dhaceen iyagoo dhinacyada kala duwana kala hadlay sidii loo hubin lahaa inaan mar kale xiisadu soo noqon hogaamiyaal kala duwan oo ka kala socda in ka badan boqol iyo konton dal ayaa maanta kulan ku leh magaalada baariis ee dalka faransiiska halkaas oo ay kaga hadlayaan qorshe wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada gaar ahaan heer kulka dunida ee kor u socda maraykanka iyo shiinaha ayaa ah labada dal ee qiiqa ugu badan hawada kusii daaya madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama oo kulan la yeeshay madaxweynaha dalka shiinaha jinping ayaa sheegay in labada dalba ay ka go-an tahay in ay xil iska saaraan in tallaabo la qaado
halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a waa barnaamijka dhalinyarada maanta aanse ku horumarnay v o a ayaa goordhow magaalada garowe kusoo gabagabaysay barnaamij kulan dadweynaha oo ku saabsan baahida waxbarashada farsamada gacanta waxaa qadka si toosa ugu jira wariyaheena nuux muuse birjaab haye nuux kulankii sidee buu u dhacay yaase kasoo qayb galay
falistin aad a umahadsan tahay kulanka oo lagu qabtay jaamacadda b s u ee magaalada garowe waxaa kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada sida ardayda jaamacadaha dhigta farsamada gacanta barnaamijkan waxaa diradda lagu saarayey muhiimada ay leedahay farsamada gacanta iyo sida loogu baahan yahay in la xoojiyo in farsamada gacanta dhalinyaro fara badan oo fara barata la helo sidoo kale waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin puntland ka tirsan sida wasiirka dhalinyarada shaqada iyo shaqaalaha cabdiraxmaan sheekh axmed waxaa kasoo qaybgalay bulshada rayidka xubno ka socday sida faysal khaliif barre oo ah gudoomiyaha ururka suxufiyiinta puntland waxaa kasoo qaybgalay xuseen xaaji cabdilo oo ah dugsiga farsamada gacanta ee garowe ka socday maxamed yuusuf jaamac tigey gudoomiyihii hore ee gobolka mudug sidoo kale waxaa kasoo qayb gashay wasiir ku-xigeenada haweenka iyo arrimaha qoyska farxiyo yuusuf xirsi iyo dad kale oo aada u fara badan oo iyagana mas-uuliyiintaasi weydiinaya su-aalo la xiriira farsamada gacanta waxaa ka muuqanaysay goobta falastiin ay in dhalinyarada ay aada u daneynayeen in ay doonayaan in la horumariyo farsamada gacanta iyo sida ay muhiimad u leedahay waktigani iyo baahida ay dadka u qabaan mas-uuliyiintana way ka jawaabayeen sidoo kale waxaa doodaasi qaybinaysay oo soo abaabushay idaacadda v o a nuux waa mahadsan tahay idaacadaheena soo socda ayaad warbixino waraysayii barnaamijyo kala duwan oo doodaasi dadweyne ku saabsan ba aad ku maqli doontaan haddii allaha awoodalhi uu noo saamaxo haye ismaaciil waxaa halkan ku jira dhar xirashadaa laga hadlaya xubinta soo socota waan gartay marka dharka marka la xiranayo dhalinyarada adaa hadda dhalinyaranimada xoogaa yar iga yara dambe see jeceshaa inaad dharka u xirato horta falastiinay berigii hore dee dharka intaad dukaan tigtun baad soo iibsan jirtay hay haatan dee washington baa lala xidhanaya new york baa lala xidhanaya australia sydney baa lala marka xidhanaya dukaamada waxaa yaala dharkii loogu talagalay dadka caatada ah ama dadka dhuudhuuban dadka dhexe iyo dadka xoogaa culeyskoodu badan yahay intaa waxaa sii dheer welibana models baad raadsanaysa waxaad leedahay sidii kii hebel xidhnaa oo kale haddaanan maanta xidhan adoo ciyaartooyda magacooda iyo jilayaasha filimada soo qabsanaya waa xubinta ay ku saabsan tahay warbixintan soo socota ee magaalada muqdisho inooga soo diray waryaheena cabdiqaadir maxamed okay
dhalinyarada ku nool muqdisho ayaa wakhti geliya nuuca dharka iibsanayaan iyagoo isha ku haya suuqa dharka lagu iibiyo iyo nuuca ay doonayaan midka uu yahay taasi oo hadda keentay in carwooyinka dharka iibiya ku tartamaan inay keenaan nuuc qancin kala dhalinta muqdisho gabdhaha ayaa ku labisa dhar ilqabadkiisu mid sarreeya waxaana ka mid a nuuca loo yaqaan toobka kaasi oo laga keeno dalka hindiya wuxuuna soo saaray jirka qofka sida idaacadda v o u sheegtay qadre xuseen oo ah gabar qaadata labiska nuucan ah bismillaah waxaan u jeclahay labiskayga aan dharka toobka loo yaqaano sida kuwa hadda aan wataa iga jeedid saakooyinka toobka aadaan u daneeya kor ayay ka dhagan tahay hoos way ka ballaaran tahay gabadha haddee xataa caata tahay waxaa waay quruxay ka soo saaraysaa hadday guuran tahay la mid marka aada u jeclahay waddanka hidiyaan inta badan ooga imaadaan
marka waa wax qofka ku cabira dhaxday u yar tahay kaaga dhagan tahay hoos u weyn tahay marka ma cabire kale leedahay ha cabire kale leedahay seesas ay kale leedahay in badan taas waay cabdilatiif xuseen waa wiil dhallinyaro ah wuxuuna ku labisaa dharka nuuca loo yaqaan liino kaasi oo ah mid dhallinyaradu ay jecel yihiin welibana cabir ahaan jirka soo saara maasanta cabdiqaadir muddadan dambe waxaan aada u xiisay aniga dharka faashionka ah ee dhallinyaradu ay qaato muqdisho maalmahan dambe waxaa kusoo badanayay dhararka faashionka ah ee noocyada kala duwan runtii aniga waxaan sidaa hadda ujeedaba iga muuqdo oo xiranahay shaartigan waxaa loo yaqaanaa wata liino surwaaladan dambena waa surwaalo faashion ah inta badan markaan dharka soo iibsano waxaan doorbidnaa gaar ahaan anigu in aan harqaan dib ugu celiyo si aan seeskii aan jeclaa oo cabirkeyga ahaa aan ka dhigto arwooyinka muqdisho ayaa keena noocyo kala duwan oo dhar ah taasi oo fursad u siisa dhallinyaradu inay kala doortaan nuuca dhareed ay doonayaan iyo cabirka dhar ee la eg sida ay sharaxaysa qadre xuseen cabir oo anigii la eg nambar ayay leedahay hadba sanad markaa gadanaysid hadba sees ayay leedahay marka sees saasaan aan ku qaataa hadba seeskii la eg dharkan ma dhar la yareeyaa mase waa dharkan ku yimaada sidaan ayuu ku imaadaa laakiin hadda waxaa la bilaabay sidoo ahay uu ku imaan jiray inay harqaanleyda ee qaab u eg ee tolan ayaa bilaabatay hadda saasaa socoto qiimaynteelow ku kacaa dabcan marada hadda quruxda badana hoostu weyn dhaxda u yaraadi aan wadato arkaya maxaa qiimo kaaga baxayo ugu yaraan tobanty dollars ayaa ku baxdo
dhallinyaradu dharka iskama iibsadaan ee waxay ka eegaan dowlado kala duwan waxaana dalalkay jecel yihiin ka mida turkiga hindiya iyo dowlado kale sida v o a u sheegay maxamed carab waad mahadsan tahay inta badan dowladaha kala duwan sida jinaha iyo hindiya ayaa inta badan dharka laga keenaa markii la keeno dharkan halkaa markii la keeno markaan soo gadan anagana sometimes waxaad arkaysaa mararka qaarkood in dharka mataqaana aan hadda dib loo sii talo sida saraawiish oo kale sida shaatiyadoo kale xataa mararka qaarkood waxaa arkaysaa fanaanada inaan soo yareeno sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay fashion inta badan reer muqdisho waxay aad u jecel yihiin dharka fashionka ah sida liinahoo kale surwaalada jinsidoo kale cabdilatiif ayaa dhankiisa sheegaya in dharka ka yimaada turkiga uu yahay midka aadka u jecel yahay runtii meelo badan ayay ka yimaadaan aniga gaar ahaan hadda kuwa haysto kale inta badan waa turki aad ayaan u xiisayaa dharka laga keeno turkiga carwooyin badan muqdisho ku yaala baa keeno marka waa jiraan dharar kaloo laga keena indiya iyo wadamo kale oo yuruba marka laakiin aniga hadda kuwaan wato iyo kuwaan aadka u xiisaya waa kuwaas turkida ah filimada aan daawada ayaan aan ka helaa sidoo kale marka youtube galoo kaleeto iyo social media aad waxaan ugu badanaa inaan mar walba xiisay oo aan raadiyo dhararkaas turkida meelaha lagu talo dharka waxaa ku badan dhallinyaro badan oo dib u habeynaya dhar ay soo iibsadeen haddaba sababtu maxay tahay waa kan maxamed carab sababta arqaamada dib lagu celina waxay tahay dharka aad u waaweyn yahay sidaa daraaddeed anagu waxaan jecelnaha dharka fashionka ah iyagana waxay ugu soo talagalan dhar waaweyn inay keenaan markay aragtid el haddaa soo qaadatid ama m haddaa soo qaadatid wax yar ma arkayn inta badan aad ay waaweyn dabadeedna waxaan jecelnaha inaan arqaamada geeno soo yareyno labiska dhallinyarada muqdisho hadda waa mid leh dareen gooni ah waana mid kuu muuqanaya markaad ku sugantaha goobaha dharka lagu iibiyo goobaha loo damaadshaad tago iyo wadooyinka waaweyn dhallinyaro qaab ahaan aad moodo inay yihiin kuwa isku labisa ama dharkooda laga keena meel qura waana sababta keenaysa inay ku tartamaan nuuc dhareed oo gaar ah oo dowlado gaara ka yimaada cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a
ismaaciil waxa uu yidhi cabdiqaadir gabadhii dharkeedu tilmaamo wuxuu yidhi marada dhexda u yar hoostana u weyn ee aad xiran tahay marka waxaa kugu soo dhacaysa xafladaha badanaa ay hollywood ka qabtaan oo kale oo inta badan labiska gabdhaha la yiraahdo dhaxduu u yaraa ama dhabarkuu ka furnaa hoosuu u weynaa marka waxaa muuqanaysa in dhalinyaradu hadda ay caalamka meel walba ay joogaanba los angeles baa haddana lala jaan qaadaya falastiin sidii hore maaha dalku haye haye maxaa noo xiga ismaaciil waxaan filaya dee sheeko xiisa badan baa soo socota laakiin haddaan kuu deynaya markan ciise jawaan waa mid ka mida jilayaasha ugu caansan xilligan soomaaliya ismaaciilow waxau inta badan sameeyaa sheekooyin ku saabsan qoysaska soomaalida iyo heerarka kala duwan ee nolosha youtube-kana waa ku aragtaa inta badan meelo kala duwanna waa laga soo saaraa waxay ka sheekeeyaan siyaabaha qoysaska soomaalida ay u nool yihiin dhibaatooyinka ka haysta burburka qoysaska oo kale marka aabaha aanu ahayn qof mas-uulah oo kale balwadda oo kale dhowaan ayaan haddaba aniga iyo ismaaciil la sheekaysanay waxaana marka ugu horreysay doodiiba ay ka bilaabatay darajada kabtanimada oo uu jilaagu aada u jecel yahay
kabtan ciise jawaan haddaan intaaba ku yidhahdo kabtankanaana waan ogaayo dood badanna way kaaga dhalatay inkasta saaxiibkaana adoo aada isugu qabsateen waar mumasiri halkan oo fadhiya isla ogolaan kabtanimadii ogolaanayo muran male waa la isku raacay marka waa loo dhan yahay kabtanimada hadda waa la waa loo dhayay magacan waa loo dhayay waa loo dhayay marka ma tii ciyaarahaad isla qaadateen ma tii ciidanka ma tii teebaa isla qaadateen kabtanimada waxaanu isla qaadanay he
marka horeba ilaahay faragelinaan kabtankaasu ku hogaaday ciidamadu ugu yidhahdaan war xagee kabtankaas yeelaysa waa ka xerebeeye waxaasaan dhahdaa waa ka ciyaaraha e laakiin marka hore laga farageliye kabtan unbaa laygu yidhaahdaa haddii ciyaartoyda ku weydiisana maxaa leedahay
ee miyay ciyaartoyda sootakan anaa dee xaafadda yadaan ka ciyaaraa kabtankaa
haye dadka ayaa kuugu dhow jawan dadka waxaa igu dhow ha
marka marka hooyada laga yimaado iyo dee faaligeyga ha iyo islaamtaydiyada waxaa ciyaalkayga laga yimaado maa dadka kale mise inta faamiliga intay doonaanba dadka qofkuu doona ha hade yaa kuugu dhow ood xogtaada u sheegataa ha dadka waxay igu dhow xog xog dhow xoga siirigaayo waa xaafadaa iyo xaggaa iyo jawaalki iyo xaggaa xog dhow xogaha saaxiibada iyo xaggaas saaxiibada waxaa igu dhow waan xogta dee u sheegaa dee dear my friends ama hoo dee mar walba wax isu sheegnaa nin la yidhaahdo alifle ismaaciil sooraan ismaaciil sugulle isagoo alifle aan kabtan gaadhin halka fadhiya imika waan garta horta waanu geli doonaa saaxiibkaaye adiga haddaan midku weydiiyo weligaa jacayl ma kugu dhacay jacayl ha
inaadan jacaylkaa ma aragtaa he warorta dee jacaylku qof kastaa waxbuu jecel yahay mid ilaahiyo nabigiisa jecel mid lacag jecel mid dharka jecel mid dumarka jecel mid ariga jecel mid geela jecel hadda jawaana waa kii hablaha habla inaadan manimaanu ku bixin baynu leenahay dee xaggaanu naga nin waliba ma garanaysaa de haay waxaan waxaan ogaa berigii dhawad berigii dhawada ingiriiska tagteenna war badan baa lasoo sheegayay oo wax badan baa laydinka soo daba tuuray wararka qofba inuu ka daaqaba dacar weeye geeska heesta tiraada ma maqasho haye dee kollayda qof in badan ku dhacay qof in yar ka daabtay inuu nin dhaxa ka daabtay inuu nin ku maydhay nin au halkaa weli ka joogo aanu soola gaadin dee dadku waa isku dhexdhex jiraayo dee waa kala nooc nooc haye
waxaan kaa rabaa jawan nin walba in ka taago jawano sheekooyin badanaad samaysay inta badanna aabbaa matashaa bal aabihii ugu mas-uuliyadda liitay ee ama sheeko aa ku maqasho ama aad matasho bal in yar nooga soo qabo sheekadiisii
inaadeelay sheekooyinku horta way fara badan yihiin laakiin inta badan aan aabbahan aan matalaya anu mar walba waxaan iska dhigaa ka mas-uuliyaddu saaran tahay marka aabuhuna imika sheekadii ugu dambeysay la yidhahdo qoys kastaa qoys kastaa qoys basuu dhaqmaabaa ubadkiisu dhaxlaa ha
haddii odayga iyo islaamtu mar walba isoo isku buuqaan oo iscaayaan caruurta hortooda ha dee carruurtuna waxaasu ma eekaysaayo dabe iyaguna edhab yeelan maayaan laakiin marka la islaayo macal habartii odaygii bay ku diraysaa wax iyaa gobaysa aabaraydin maahe aabihiin u la waayi aabihiin dhimayi caynkaayo cayn waxaasay dee dabada u qabanaysaa waan gartay horta sooraanna waad noogu dhiibi doontaa laakiin inta badan markaad riwaayadaha wada matelaysaan sooraan waxaad tidhaahdaa dhinaca waxaad noqotaa xayraanka metelo meelaha kale adna waxaad mas-uuliyadda baxayaa.
maxaad ku kala doorataa wuu ku soo baxaya waa booskiisa ma xayraan ba
maya qofna markaaba halkaa marku soo socdo dadku midbade meel buu kusoo baxaya moogtahay haye oo mid wadaadku ku fiican yahay mid odaygu ku fiican yahay mid xayraanku ku fiican yahay mid ciyaal iskuulku ku fiican yahay saasaan lagu kala fiic fiican yahay haye hadalladoodii oo dhan buu hayaa actionkoodii buu muujinayaa de waa nin waxaan ku takaqusay dekalada waa nin jiraayo oo weligiis oo jira ahaa waa nin markuu wax jiraayo kiisu maba aha jiritaana waa dhab waa reality
waxaa filaya halkaa qosol badan baa ka dhacay qayb kale oo waraysaa ka midna waa noo soo socotaa ismaaciilow markana codka macaan ee fanaanka da'da yar nimcaan hilaac heestii xarag waxaan filayaa ismaaciil heesihii ugu dambeeyey ka mid tahay waa heesaa uu haatan soo saaray fanaanku nimcaan hilaac iyo heestaa cusube xarago haddaynu intaas kaga nimaadno falastiinay dad badan baa waxay isweydiinayaan duhurkan iyo idaacadan v o a soo gasha maxay ahayd waa idaacad cusub oo markaasi soo geli doontaa haddii allaha awood lehi uu noo saamaxo xiliyadan oo kale ismaaciilow idaacadan waxa ay inta badan tabin doontaa barnaamijyo u badan barnaamijka dhalinyarada waan garta sida magaceedaba ka muuqato waa idaacadda barnaamijka dhalinyarada maanta qaybo kala duwan oo waxbarasho leh oo madadaalo leh oo warbixino leh oo ciyaarihii leh ayay ka heli karaan qayba iyaga laftigooda ku leeyihiin wixii fakar iyo tala ah fadlan noogu soo hagaajiya ciwaanka v o a ee markaasi dhinaca emailka ee somali at v o a news dot com waan gartay bal dhinacii barnaamijyada aan dhalinyarada ugu talagalnay aynu kusii soconno markana xubin aan ugu magac daray tala bixin oo ay dhalinyaradu hadba noogu soo gudbin karaan waxyaabaha kala duwan ee xagga nolosha ay ka darsaan islamarkaana dhalinyarada ay tala uga baahan yihiin ayaa haatan inoogu xiga
barnaamijka dhalinyarada maanta dhegaystayaal waxaa qayb ka ah xubin toddobaadla ah oo ay dhegaystayaashu hadba nagu soo weydiin karaan gaar ahaana dhalinyarada dhibaatooyinka iyo talooyinka kala duwan ee noloshooda la soo darsan sidii ay xal ama talo uga heli lahaayeen innaguna dabcan waxaanu usii gudbin doonaa dad aqoon iyo waayo aragnimo u leh dhinacaasi ama hadba halka ay su-aashaada qusayso adigoo markaasi aqoon-yahanka iyo waayo aragga soomaaliyeed ka heli doona talo markaasi aan isleenahay waa ay qancin doontaa dhegaystaha ugu horeeyaha ee talada waxaadna soo weydiiyana waa mahad maxamed duqow oo ku sugan magaalada muqdisho mahad waxa uu doonayaa in uu wax ka ogaado maadooyinka ugu fiican ee markaasi qofka marka uu barto ee heerka jaamacadeed uu uga soo baxo uu shaqada ugu wanaagsan ku heli karo su-aashiisiina waxa uu dhigay
waxaan ahay ardaydii laba kun afar iyo toban labada kun shan iyo toban ka qalabisay dugsiga sare ee xisaabaadka iyo ganacsiga adalta commercial secondary school jecelna in uu hore usii wara aqoontiisii rajaynayana inuu jaamacad ku biiro jaamacadaha kamid ka tirsan dalka ka jira professorka waxaan weydiin lahaa muxuu igula talin lahaa in aan qaato facultivese uusan igula talin lahaa in oo noloshii iyo maareyntii guud hore ukac loogu yeelan karo oo dib u dhac aanan lahayn aad iyo aad ayaad umahadsan tahay mahad su-aashaada waxaanu hor dhignay professor maxamed nuur oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho haye professor
waa mahadsantiin waa su-aal muhiima waxaan ku bilaabi laha marka koowaad waxa loo barto cilmiga amaalada loo barto keliya ma aha in shaqo lagu helo laakiin haddaasta loo baranayo waxbarashada in shaqo lagu helo iyo nolol waa mid kamid ah ma aha mid wax walba ah marka waxaa jiri karaa inaad noloshaada ku qurxiso waxaa jiri kartaa inaad ku qurxiso aakhirada adduunkaaga waxaa jiri karaa adoon shaqo helin laakiin si kale in mujtamac kugu qiimeeyo arrin haddii ladhaha la daraaseeyo maxay tahay ujeedooyinka loo barto waxbarashada meel hore kama gelayso in wixii aad dalka aad shaqo ku hesho waa mid haddii laakiin aan u galo su-aashaas uu ardayga soo wediyo leeyahay maxaa ii fiican oo bartaa waxaa kuu fiican aad barato horta wixii aad ka bixi karto koo waxbarashada laba shardi ayaa leedahay qofku wuxuu baranaya keliya isku raacsan yahay inta badan qofku waxaan inuu ka bixi karo iyo inuu jeceliyo labadaas shardi inuu qofku wax ku doorto wax uu baranayo inuu ka bixi karo awooddeeda iyo aqoonteeda iyo howlaha musawaheeda waa mid inuu waxaan ka helayo oo hiwaayada uu jecelyahay oo aan lagu kasbanina waa labadaas shardi labada haddii laga helo qofku wuu kasoo bixi karaa wixii uu baranayo laakiin maxaan ku heli nolosha suuqyadu way kala duwan yihiin waxaa dhici karta wax maanta wax lagu helayo inaan berri lagu heleynin wax maanta iyo berri lagu helayo inaan saadama lagu heleynin suuq maanta inaga aan dhihi karo soomaalida anahe suuqeen ku tiirsano oo ilaan waxbarashada waa mida ka joogta baahi taagan ama qof haysta ama bulsho haysta waxbarashadana maanta intaa kama jawaabi karto daraaso la sameeyey oo le waxaas anadana kama jawaabi karto suuq shaqo oon leenahay suuqa waxaa soo socda oo dhihi karo waxa qof ka barto ma jirto saa darteed waxaan dhihi lahaa cilmi kasta oo maanta qofka soomaaliga barto inuu wax ku helana waa laga yaabaa shaqo inuusa wax ku helana waa laga yaabaa shaqo cilmi kasta oo aada barata waa qurxin kara soomaalidana maanta cilmi la dhihi karo cilmiga haddii la barto ayaa beri shaqo lagu heli wadankeena kama jiro intaasaan dhihi lahaa mahadsantiin waxaan filayaa mahadow taasi in ay kaa kaafisay waxaan filayaa mahadow taasi in ay kaa kaafisay su-aashii aadna soo weydiisay dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa in wixii tale iyo fakara aad noogu soo hagaajin kartaan soomaali aad v o n news dcom adigoo ciwaano uga soo dhigaya barnaamijka dhallinyarada maanta
dhallinyarada maanta barnaamijkii idinka imanayay laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan idaacadda duhurnimo oo maanta baahinteedii ugu horreysay aan halkan si toos idinka soo tabinayno oo washington idinka imanaysa farsin markana waa dhinacii ciyaaraha oo noqon doonta xubin joogta ah oo aad maalin walba ka dhagaysan kartaan idaacadda v o a barnaamijka dhallinyarada maanta waryaheena maxamuud mascade ayaa ciyaarihii kuwoodii ugu dambeeyey ku eegaya warbixintan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska toddobaadkan kulamo aad u xiiso badan ayaa kooxuhu iskaga hor yimaadeen haddii aan ku hormaro astonvilla gurigeeda laba iyo saddex watford ayaa kaga badisa crystal balas shan iyo hal waxay dusha u saartay kooxda newcastle united manchester city waxay u xoog sheegatay kooxda southampton oo guriga manchester city ayaa lagu ciyaarayay saddex iyo hal ayay ku badisay man city ciyaaryahan kevin de bryan oo lacag fara badan ay kala soo baxeen xilli ciyaareedkan bilowgiisii ayaa goolasha mid qurux badan oo ka mida saxiixayd sunderland labi eber stoke city ayay ku dharbaaxday lester city iyo manchester united oo kulankii toddobaadku malaha uu dhex marayay isla markaasina saxaafadda caalamku ay si gaara isha ugu haysay ayaa waxa uu ka dhacay garoonka king power stadium ee magaalada lester kulankan waxyaabaha xiisaha gaarka u yeelaya waxaa ka mid ahaa ciyaaryahanka la yidhaahdo jemi fardi oo afka hore uga ciyaara kooxda lester city ciyaaryahankan ayaa waxa uu dheliyey toban gool oo xiriira waxa uuna barbaro la ahaa ciyaaryahan ruud vanlisteroy oo hore ugu ciyaari jiray kooxda manchester united oo isagu rikoorkaasi haystay hase ahaatee kulankan ka dhacayay gegida king power ee lester ayna ku ballansanaayeen manchester united iyo lester city ayaa guushooda waxaa ka darnayd gool haddii uu dhaliyo ciyaaryahan james ferdi oo markaasi uu dhaafayo ama uu jebinayo rikoorkii ruud vanlisteroy sidan ayaana wax u dhaceen sidaa ka muuqata khawariyahaasi amaba uu qaylinayo waxaad ka garanaysaa in ciyaaryahanka jemi fardi uu yahay haatan ciyaaryahan ka haysta rikoorka gooldhalinta koob iyo toban gool oo xiriira oo la dhaliyo oo dalka ingiriiska intii ciyaarahan bremier leaga ay kooxuhu ku herdamayeen ciyaaryahan jemi fardi isagu haatan waxa uu sidoo kale hogaaminayaa gooldhalinta horyaalka dalka ingiriiska oo afar iyo toban gool ayuu leeyahay ciyaartaasi dabcan waxay ku soo gabagabooday hal iyo hal bareejo ah manchester unitedna waxay iska khasaarisay fursad oo horyaalka dalka ingiriiska hoggaankiisa ku qaban lahayd hase haatee kulankii kale isaguna xiisaha gaarka lahaa waxa uu ahaa kulankii dhex marayey kooxaha barnmouth iyo everton kulankan ayaa waxa uu daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta marayay labiiyo laba waxaana sagaashankii daqiiqo oo lix dheeriya lagu daray sakanadii ugu dambeeyey gool aad u qurux badan kooxda everton u dhaliyey ciyaaryahan barkley trying to work the angle. Seamus Coleman and Barkley. Everton win it in the 95th minute. goolkaasi ayaa dhammaanba taageerayaashii ciyaarta daawanayay kuwii garoonka joogay iyo kuwii dibadda ka ah iyo weliba wariyihii ciyaarta tabinayeyba sida hadalkiisa ka muuqata waxay u qaateen in ciyaartu saddex iyo laba ku soo gabagaboobayso laakiin banoonigii marka ay baasatay kooxda bonmouth oo sakanno uun yar haysatay isku dhifasho gaagaaban kadib shabaqa ayay gool kale la heleen ciyaartan ayaa ku soo gabagabowday saddex iyo saddex barbardhaca waxa uuna dabcan ahaa kulankani kulankii ugu xiisaha badnaa ee xilli ciyaareedkan maalintii shalayna kulamo doora oo laiskaga hor yimid oo intooda badan bareejo u badnaa waxaa kulankii hore iskaga hor yimid kooxda tottenham hatsba iyo chelsea eber iyo eber barbara ayay ku kala baxeen westham united oo gurigeeda kula ciyaaraysa kooxda westbramage albiona hal iyo hal bareejo ayay ku kala tageen liverpool oo kooxihii shalay ciyaarayay kooxda keliya ee badisay ah hal iyo eber ayay swansiri ku martay ciyaaryahanka la yidhaahdo james milner ayaa goolka u dhaliyay goolkaasina waxa uu ahaa mid rigooro ah hase aatee kooxda arsenaalo iyadu hoggaanka horyaalka kula baratami lahayd kooxda manchester city ayaa iyaduna fursaddii ay saddexdaa dhibcood ku heli lahayd lumisay kadib markii ay kulankii ay la ciyaaraysay kooxda norwich city uu ku soo idlaaday hal iyo hal bareejoa dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan intaa haynoo joogo tan iyo kulan dambe waa mascadoo idinla sidaa iyo nabadgelya
aad u mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaas ciyaaraha inoo hayay oo idinka imanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa barnaamijkaad dhegaysanaysaana waa barnaamijkii dhalinyarada maanta falastiin axmed iimaan oo barbarkayga midig fadhida ayaan leeyahay falastiin maxay noo xiga mahadsaned ismaaciil wararka qaybihii ugu dambeeyey ama ugu muhiimsanaa haddii aanu soo qabanno magaalada gaalkacyo waxaa ku sugan wafdi uu horkacaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid iyo madaxweyneyaasha maamulada puntland galmudug jubbaland iyo koonfur galbeed ee soomaaliya iyagoo markaasi wada hadal kale sidii loo soo afjari lahaa colaad maalmahanba ka jirtay magaalada gaalkacyo dhanka kalena hogaamiyaalka kala socda in ka badan boqol iyo konton dal ayaa maanta kulan kule magaalada baris ee dalka faransiiska halkaasoo ay kaga hadlayaan qorshe wax lagaga qabanayo isbedelka cimilada gaar ahaana kulka dunida ee kor u socda maraykanka iyo shiinaha ayaa ah labada dal ee qiiqa ugu badan hawada kusii daaya kulankana ka qayb galaya intaasina waxay gebagaba u tahay idaacaddayaday duhurnimo oo maanta baahintiidii ugu horreysay ay ahayd waxayna qayb ka tahay idaacadaad haatan oo kale maalin kasta koodiyo badhka ilaa labada duhurnimo aad dhegaysan doontaan waxaa dhanka farsamada noo joogay injineer peter hanlin waxaa soo saaray maxamed colaad xasan ismaaciil xuseen faljarya anigoo falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinayay waa idaacaddii dhallinyarada maanta oo idin leh nabadgelyo